mybank oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee dalkeena soomaaliya oo kaashanaya maamulka gobolka banaadir ayaa maanta xariga ka jiray mashruuca lagu dayactirayo labada buundo ee ku yaala degmooyinka waaberi iyo xamar jajab ee magaalada muqdisho gudoomiyaha mybank cabdirasaaq maxamed axmed oo ka hadlay xarig jarka mashruucan ayaa sheegay in mybank uu diyaar u yahay ka qayb qaadashada horumarinta dalka iyo weliba dadka bangigana uu ka yimid bulshada islamarkaana uu yahay mid bulshada u yimid
aad iyo aad iyo aadaan ugu farxsannahay maamulka gobolka banaadir oo gudoomiye cumar uu hogaaminayana waa uga mahad celinaynaa fursaddan ayna siiyeen ee ah in aan qayb ka noqonno oo adeegidda bulshadeenna sidii hore aan u sheegnay mybanka wuxuu ka imaaday bulshada wuxuuna u imaaday bulshada taase ayaanan ku joogaynaa mar kasta haddii ilaahay idmo waxaan qayb ka noqon doonnaa dhismaha iyo dibnoolaynta iyo qurxinta gobolka banaadir haddii ilaahay idmo waxaanan ka bilaabaynaa maantay labadan buundo ee maaragtay xamar jajab iyo waaberi oo runtii muddooyinkan aan dayactir wanaagsan helin aan rabnaa inaan insha allah wax badan ka beddelno gudoomiye cumar aada u mahadsan tahay waxaan kuu ballan qaadaynaa insha allah muddo ka bacdi muddo kooban oo shaqo laga qabanayo meeshaan ka bacdi inaad arki doontaan insha allahu iyadoo wanaagsan oo qurxoon oo indhaha soo jiidanaysa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir faarax cabdi diini ayaa ku ammaanay mybank doorka uu ka qaadanayo dib u dayactirka goobaha muhiimka ah sida labada buundo oo uu sheegay in bilicda magaalada muqdisho ay wax weyn kusoo kordhin karaan labadan buundo oo xamar jab iyo waaberi dib u dayactirkooda oo runtii aan rajaynayno inay si qurux badan ay mybank inoogu dhisi doonaan aan rajaynayno waxaan aad ugu farxsanahay mybank inuu nasiib u yeeshay inuu gobolka banaadir kala qayb qaato labadan buundo qurxintooda iyo dib u dayactirkooda waxaana rajaynaya insha allah hadduu ilahi rahdo guddoomiye war badan ma harin waxaan rabaa insha allah inaan mikrafoonka ugu soo dhoweeyo mybankin waxaan ka rajaynaya insha allah boorka sawirka ka muuqdo iyo quruxdaas iyo labadan buundo insha allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban gudahood inay ka dhigi doonaan laba buundo oo runtii oo loo soo dalxiis tago oo dadka isku sawiraan ugu dambayn waxaa munaasabadda xarigga looga jarayay mashruucan dayactirka buundooyinka waaberi iyo xamar jajab ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar filish oo sheegay in maamulka uu kaga mahad celinayo madaxda mybank kaalinta horumarineed ee ay ka qaadanayaan dalka maantay inaan dhagax dhigayno dayactirka buundooyinka waa beri iyo xamar jajab buundooyinkaas waa buundooyin soo jireenaha caan ah dhaawacyo iyo burbur uu ka soo gaaray muddadii dalkeennu uu burburka ku dhacay isla markaas ma helin buundooyinku dibudhis sida ay goobo badan oo danguuduhu ay dibudhis u heleen muddooyinka la soo dhaafo waxaa nasiib wanaagga maantay in maamulka gobolka banaadir iyo kambaniga mybank ay iska kaashanayaan dhismaha buundooyinkan oo aan rajaynayo marka ay gacanta ka qaado shirkadda in wax badan oo muuqaal ahaan iyo ay iska beddeli doonaan sida ay hadda u taal waan uga mahad celaynaynaa mybanki dadaalkooda sharikaadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah waxaan ka dalbaynaa ka cosanaynaa inay ku daydaan shirkadda mybank oo ay sidaan oo kale goobaha taariikhiga iyo kuwa danta guudaba ay ka geystaan gacan dayactireed si aan u helno iyaguna ay ugu ganacsadaan magaalo nadiif ah waddan nadiif ah arrintan ayaa ku dayasho wanaagsan u ah shirkadaha iyo bangiyada dalka si ay kaalintooda ku aadan horumarinta iyo dayactirka goobaha muhiimka ee dalka ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaana mas-uuliyiinta mybank ay tusaale u noqdeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh dalkeena soomaaliya